nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana faraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka markaasaa rabbigu ereyadan oo dhammu ku la hadlay isagoo leh anigu waxaan ahay rabbiga ilaah ah oo kaa soo bixiyey dalkii masar iyo guriga addoonsiga aniga mooye ilaah kale waa inaadan lahaanin waa inaadan samaysan sanab xadhan ama wax u eg samada sare jira iyo wax dhulka hoose jira iyo waxa biyaha dhulka ku jira oo hooseeya ku jira waa inaadan iyaga u sujuudin ama u adeegin waayo aniga oo ah rabbiga caadilka ah waxa aan ahay rabbiga masar kaa soo saaray oo xumaantii awowyaasha waxa oo soo gaadhisiinay carruurtooda tan iyo farcankooda saddexaad iyo kan afaraad oo kuwii ineceb oo waxaa u naxariistaa kumanayaal ah kuwa ii jecel amaradayda hajiya waa inaadan magaca ilaaha ah si been ah ugala hadlin waayo rabbiga rabbigu edlaawe u haysan maayo kii magiciisa si been ah uga hadal qaada xasuusa maalinta wakhtigii oo aad rabbiga adeeci lahayd inaad raad siiso oo aad rabbiga ereygiisa ku dheganaatid lixda maalmood waa inaad howshaada qabsataan laakiinse maalinta wakhtiga waa inaad rabbiga xasuusataan waa inaadan shuqul qaban jimaacadda waa inaad ka qayb gashaa salaada jimaacadda ah adiga ama waayo rabbiga ayaa abuuray dhulka iyo samada oo dhammu sameeyey dhulka iyo badda iyo wax dhexdooda ku jira oo dhammu kolkaasuu ilaahay ogaaday in bani aadamku u baahan yihiin awoodiisa sidaa daraaddeed ayuu rabbiga u barakeeyey dhulka iyo samada iyo wixii ku dhex jira oo dhan waa talooyinkii la isu sheegay wakhtigii nabi muuse sida uu nabi muuse u qoray towraadka ugu dhex qoray oo nabi muuse bal raximahullaahu aabbaha iyo hooyada maamuus in cimrigaagu ku dheeraado dhulka rabbiga ilaahu ahu ku siiyey waa inaadan qudhgoynin ama qof dilin waa inaadan sinaysanin sinadu waa xaaraan waa inaadan waxba xadin waa inaadan deriskaaga marag been ah ku furin waa inaadan damcin guriga deriskaaga waa inaadan damcin naagta deriskaaga ama addoonkiisa ama addoontiisa ama debigiisa ama dameerkiisa ama waxa deriskaagu leeyahay oo dhammu oo dadkii oo dhammu way wada arkeen onkodkii iyo hilaacii iyo codkii buunka iyo buurtii qiiqaysay oo markii dadkii amarkii amarkii ayay gariireen oo meel fog istaageen kolkaasey waxay nebi muuse bal raximahullaahu ku yidhaahdeen adigu nala hadal oo aanan waanu kula hadli doonaa laakiinse ilaahay yuusan nala soo adigu nala hadal oo waynu kula hadli doonaa laakiin tan rabbiga waynu ka cabsanaynaa markaasaa muuse wuxuu dadkii ku yidhi ha cabsanina waayo ilaah inuu idin tijaabiyo iyo inuu ka cabsashadaysu idinku jirto si aydan u dambaabin markaasaa dadkii waxay istaageen meel fog muusena wuxuu u soo dhowaaday gudcurkii qaaradda weyna oo ilaahay siduu amray markaasaa rabbigu wuxuu nebi muuse ku yidhi waxaad reer banu israa'iil ku tiraahdaa idinku quudhiinu waad aragteen inaan samadda idinkala soo hadlay oo aan fariintii muuse idinkugu soo dhiibay haddaba waa inaydan waayo sida aad ogtihiin dadka horey waxay samaysan jireen sanabyo ay caabudayaan taasi oo ah shirki ah meel allabari kasta ay dadka aadi jireen waxay ahaan jirtay mid aad u foolxun rabbiga sida uu u sheegay nebi muuse taasi waxay ahayd mid caddaan oo cad oo jid weliba ay ay ka caddahay runta iyo baadilka rabbiga wuu kala saaray meeshii allabariga ama masjidka lagu tugto markaad u kacdaan waa inaad ka cabsataan rabbigiina oo aad hal niyad ku baryadaan sheekadanu waxay ku qoran tahay buga towraadka labaad uu qoray nebi muuse bal raximahullahu haddii aad doonaysaan inaad wax ka barataan towraadka nebi muuse uu qoray bal raximahullah waxaad ka ogaan doontaan taariikhda sida masar iyo masaarinta iyo reer bani israa'iil dhexmartay iyo fariintii uu rabbiga soo jeediyey wakhtiyada taariikhda uu diinteenna suuban ku qoran dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dt com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dt com dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeena jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo